Infekshanka ku dhaca wadnaha waa mid ka mid ah cudurrada ugu halista badan ee ku dhaca wadnaha wuxuuna khatar geliyaa nolosha qofka. Dr. Cabdicasiis Axmed Ibraahim, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Beledweyne isla markaana u warramay warbaahinta, ayaa bulshada magaalada ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan infekshanka ku dhaca wadnaha.
infekshanka wadnaha sida hadda infekshanka jirrada maxay ahayd yani meelaha kaleba ugu dhaco wuu ugu dhici karaa Ag- maxay ahayd wuxuu ugu duwan yahay bas wuxuu ugu duwan yahay halka uu ku yar yahay oo wadnaha simbiri yacni percentageka inta waa waa yar tahay waxaa laga yaabaa saddexdii bilood labadii bilood mar inaad qof aragtid oo qabo eh, endocarditis ama pericarditis eh, wadnaha infection ka qabo ama biyo ay ka galeen marka jeermis le un ku xarooday oo muxuu ahaa xagga dhiigga hala socdo ama asaga ha ka abuurmo ama maxay ahayd en, meel kale ha uu yimaadee qaabkaas uu ku galaa jeermiska siyaabo kala duwan uu kusoo geli karaa wuu fududahay un en, suu kusoo galo xagga qoomka kusoo geli karaa tonsilitiska dadka uma maleeyaan laakiin mm, en, muxuu ahaa xagga dhuunta iyo inay wadnaha iyo isla xiriiraan En, qofka asagoo quuman iyo waxaas qaba oo tonsilitiskiisa yacni eh, quumankiisa ay jiran yihiin oo qanjiridaas ama tonsiliska ay ay- ayaga ay qabaan caabuq ay qabaan caabuqaasaa wadnaha u gudbi karo jeermiskaasaa gudaha geli karo kaasaa keeni kara marka infection yacni hal cudur le ma aha laakiin xagga wadnaha markuu yahay waa badan yahay laakiin xagga sanbabka markuu yahay waa yaryihiin neeftoo kalaa keeni karta yani masalan asmada dadka waxay u yaqaaniin neef ay u yaqaan laakiin cudurka cudurrada waa kala duwan yihiin En, asma waxaa jirta wadnaha la xiriirto asma waxaa jirta sanbabka ah asma allergigaa jirto oo xasaasiyad ah jirto oo qofka uusan sida- sidoo kale uusan neefsan karin neef badan ma qaadan karo haddii marka exercise looga daro ama orod looga daro wuu neeftuurayaa daqiiqadba laba talaab aan soo qaadin wuu neeftuurayaa marka sidaas daraaddeed marka hadba waxay ku xiran tahay meesha ay ka socoto problemka meesha uu ka jiro